bismi illaahi raxmaani raxiim adeer ilaahay baa horta mahad iskale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin idinkale waa idiin mahad celinaya raadiyo muqdisho raadiyihii ummadda soomaaliyeed baan maanta marti idinku ahay waxa i keenayna waxaa weeye danta soomaaliyeed oo aada iyo aada u rafaadsan oo dadka iyo dalka soomaaliyeed oo baaba'san inaan wixii fakarkaygaa ku miiriyo odayaasha dalka xilka u haya hadday maamul gobol tahay iyo hadday madaxweyne sare tahayba iyo hadday golo wasiir tahay iyo hadday golo baarlamaan tahay inaan taladayda wixii fakarkaygaa ku biiriyo wixii saxana ay ka qaataan yaan meesha u imid adeer waayaa bal maxaad jeceshahay in aad ku darto aragtida la xiriirta shirka ka dhacaya magaalada muqdisho waxaan jecelahay oo aada iyo aadan u jecelahay walaalahayna ka codsanayaa odayaasha dalka mas-uuliyadda ka ah maanta dalkeennii saddex marxaladood oo waxaa haysta ilaahay laga magan galo saddexdaasi meesha ay ka dhacaan masiibo weyn waxaa weeye colaad baa ina haysata joogta ah oo daa'ina waxaa ina haysata abaar oo waa aragtaa dadkeennii iyo xoolaheenni say u baaba'ayaan waxaa ina haysata cudur adduunkii oo dhan camimay saddexdaa markay ina haystaan waxaan idinka codsanayaa oon odayaasha ka codsanayaa oo aan leeyahay walaalayaal dalka u tura dadkana u tura inaad xukuntaan baa rabtaan waxaad wax ku tihiin waa dadka waxaad wax ku magac ku leedihiin iyo sharaf waa dadka ninbaa waxaa la yidhaha hadda ka hor xoolo wuxuu ka lahaa geeyo geeyadiisii oo xamare la yidhaahdo iyo wuxuu arkay wiilkiisiioo waagii fardahana qaaliga ahaayeen bay ahayd wiilkiisii oo inta barbaar ah aan hablihii la haasaawi karin oo aan xoolo lahayn xoolona geeyadaasi ka leeyihin wiilkiisiibuu la taliyo wuxuu yidhaha aabbow haddaad xaraga doonayso xamare ag joog haddaad xilo doonaysana xamare ag joog haddaad xoolo doonaysana xamare ag joog macluhu waa maxay haddaad xoolo doonayso faraskay dhashaa toban halaad siisan buuyi xoolihii markaa waad heshay haddaad xaraga doonaysana ayadaad inta heensaysato yaad soo fuulay ood shirka ku tegi buuyi haddaad xilo doonaysana faraska ay dhashaad kala bixi biyo gabar markaad saddexdaa weeye waxaan leeyahay marka odayaasha xil baad wada doonaysaan waanad haysaan dadka aad xilka u haysaan cudur iyo abaar iyo colaad ayaa isu qaybiyey dalkii u tura oo inta ku heshiisaan maanta shirka aad leedihiin oo idinka socda afisyoone wixii dan gaar oo dhan halkaa iska dhigtaan dadka u tura doorashada ku heshiiya haddaynaan doorashada dib uba dhigay inta waxaan laga baxayo ku heshiiya doorashada ninkii ilaahay ku soo saaro oo rabbi calaf ugu darana waxaanu leenahay hambalyo iyo salaan waaya marka bulshada aada horkacaysaan ka nabadoon ahaan waxyaabaha aad filanaysaan maxaa ka mid ah oo aada u sheegaysaan madaxda dowladda dhexe hogaaminaysa iyo madaxda maamul goboleedyada hogaaminaysa intaba waxaan u sheegaynaa anigu horta bax shacabkan wakiilka ah nabadoon baanay ku dhex jireen shacabku nabad bay rabaan nolol bay rabaan dowlad bay rabaan waxaa weeye dowladdu inay isbeddeshaan rabnaa waa qori isu dhiib xilku xabadi waxay tahay waa soo aragna qax iyo barakac iyo dad baabaa waa soo aragna maanta uma baahna waxaan ku biirinaynaa oo dadka shacabkaa anigu guuxiisa aan ogahay xogogaalla u ahay inaan dadku maanta dagaal rabin inaan banaanbax la rabin inaan qaylo la rabin in la rabo dowladdu inay si nabada isu beddesho ma fahamta waxaan leeyahay marka walaalayaalow doorashada ku heshiiya gaala shisheeya aan ahay sunmaylahinina soomaalida waxay ku maamaadaa naagi iska umulisay cawradeediina way dedatay ujuuladeediina way way haysataa cawradiinna dadta oo intii gaal inta idin soo dhex fadhiista dhihi lahaa waryaa waxan iyo waxan yeela waa laydinka sharaf badanya islaamnimada eega soomaalinimada eega wada dhalashada eega dadnimada eega mas-uuliyadda idin saaran eega qofkii maanta baahi u dhinta ama oon u dhinta qiyaamaha ilaahay idinku idin weydiinaya weliba waxaan si gaara ula sii hadlayaa labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland walaalayaal doorashada sii daaya kuwaasaad ku dhegan tihiin shuruudaha cusubaad kolba keenaysaan ka baxa waxbaan ma tarayaan raad arooriyaad gadaal looma qaado ilaa xaaaabiil iyo qaabiil baan isa soo dilaynay nabadna waa ahayna waa wada deganay waa wada dhalannay doorashada sii daaya ninkii ilaahay oo calfanaha ku soo bax waaya marka dhaqanka waa hogaanka dal waliba dhaqankiina kaalin noocee ahaad ka geysan kartaan marka in lagu heshiiyo doorasho in wadanka uu u dareero haddii adinkii aad tihiin kuwa israacsano haddaad joogtaan muqdisho gobolada intaba annaga horta golaha dibad heshiisiinta iyo dhaqanka soomaaliyeed baana gobolada oo dhanna dad baa noo jooga muqdishona xafiis baan ku leenay dowladii horena annagaa soo dhisnay tii cabdiqaasin laga soo bilaabay iyo tan hadda maanta xilka haysa oo waqtigeedii dhammaaday intaa oday baa soo dhisay tabar kasta baanu lahaano waxaa weeye tanna maanta talaan ku leenay hadday shirka naga qaybgeliyaanna asxanto kan gardaran annagaa dhihila warjoog hebel waa qaldan tahay haddayna naga qaybgelinna miiliyahaan u marinaynaa warbaahintaan u marinaynaa wixii tala ah inay qaataanna ilaahay baan ka rajaynayna waay marka taladaada ugu dambaysa maxay tahay taladayda ugu dambaysa waxaan kusoo koobayaa dix yaroo gabaya oo waagii galmudug dhuusabreeb ay ku shirsanaayeen aan u diray waay ayaan kusoo koobayaa haye
waxaan idhi madaxda gobbay caadadee tahay inay gacalka sooriyeyseen madaxdeenni guud iyo kuwii gobollada joogay galmudug wataa lagu shirsoo geela loo qalayo qorqorna waa geesi noo kaco dhaliyi goolkiiye guulahay ha kula jira rabbigii gacanta weynaadhi afartaa gorfeeyaya mid kalaan gudub u raacsiiyo odayaasha goobta joogaan iyana hadalaa gaarsiiyo xaajada gorfeeyo rag iyo hugees walbaba eega idinkoo gacnaha isqabsaday oo midnimo gaaray dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale kusoo gooye doorasho qof iyo codaan rabnaa inaanu gaarnaaye geedigiina waa kaa socdoo dadkii hore usii guuri in gadaal loo noqdaa haddeer waa gudnimo weyne dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale kusoo gooye danta guud ilaaliya ayadaan sharaf ku gaarnaaya sharcigan ayaan la gees marin waa gadab inoo yaale golihii baarlamaanka isna hadalka gaarsiiya dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale kusoo gooye haddii la isgariifo mabdaca laysla garan waayo oo nin waliba dan gaara raadsadoo gooni waxu doono gobonnimadii waxay ku dhici goroftii ceebeeda god aan laga soo saari marin yaanu gelaynaaye dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale kusoo gooye haddii kale gurigiinba iyo ragya hogayiga noo dhaaf oo ilaahay goobcid xindhug iyo gala cadaabkiisa war dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale kusoo gooye maantana taasaan u diraya war dadweynaha wixii laga gadi lahaa oo soomaali qancin lahaa walaalayaalow tale kusoo gooye wasalaamu calaykum